aanu ku mid ah ganacsatada suuqa weyn ee degmada gaalkacyo qaybta galmudugga oo warbaahinta la hadlayaa mahadnagay hirgelinta jid interlog ee oo dhowaan markaasi lagu hirgeliyey suuqa walibana iyo sheegana jidkan inuusa qayb ku qaada doona bilixnagada magaalada iyo weliba in isdararowga dadka iyo baabuurta shacabka magaalada ayaa maamulka kuma hanageen dhismaha jidkanga maadaama markii hore xil roobeedka iyo markaasay dhibaato ka gobeena suuqley haddaan nahay waa naloo qurxiyo suuqii darnoog baa la saaray liiqadii baan ka raysannay maasha allaah fikraddaanu dadkii keenay dadkii ka soo shaqeeyey ajar iyo xasana allah siiyo maantii roobda'amaana hawayso jirin dooligii iyo waxaan ka raysannay mukulaashii xaarkeedii iyo qurunkii iyo dhiiqadii iyo rafaadkii iyo maa walbaa mutuleel meel la saariya meel ciidi isla mid aheyd wax kastoo wax kastoo waa muuqdaan wixii muuqdaa mihiib galaalle waa muuqdeen allah waxaan leenahay ha joojinina tan iyo hobyo gaarsiiye maamulka dawladada hoose kor allah ka dhigo fikradaan ku keena kor allah ka dhigo allah khayr siiyo waxaan leeyahay shaqadooda allah u barweyneeyo si fiican ba fikrad fiican bay siiya keeneen allah khayr siiyo nadaafadda suuqa maasha allah waa ka shaqaysaa maalin kasta gaari baa naloo keena qashinkaan iska qaadnaa wax kastee nadaafad kaala iskaar ummaddaan la silnaamaan kuri maraykan baanba joognaa maba joognaba dalka soomaaliya magacaygu waa cabdulqaadir yuusuf waxaan ka mid ahaa ganacsatada suuqa haddaan warbixin idinka siiyo suuqaanu sida u ahaa jiray iyo hadda sida uu yahay waxay kala tahay waa wax aan isku dhoweyn xilligii hore oo waddanku interlog uusan saarnayn waxuu ahaa dhul aad u cariiri badan biyuhu ooli jireen baabuurtu waxa weeye aad ninka la yidhaahdo ay isugu xirnaa jirtay wax ninka la yidhahdo kala socda aysan jirin horta wakhtigii hore noocaasay ahayd haddeertaan oo interlogii la saaray dhulku wuxuu noqday dhul waasac ah oo baaxad leh oo ninka la yidhaahdo baabuurta haddii isdaba malaynayso aysan cariir isku hayn bulshadii ay dhinaceeda ka socoto quruxdu hadde waaba wax gooniyahoo ninka la yidhaahdo waaba saa'id oo dhulkii waxa weeye dhul ballaaran oo wuxuu noqday aad u camiran oo ninka bilicdiisu saa'id tahay hadde waxaan leeyahay bulshada inta saaratay oo loo saaray waa mahadsan yihiin inta ninka la yidhaahdo aan loo saarina waxaan leeyahay war halaga fursaddan halaga faa'iidaysto oo waxa weeye quruxda iyo ballaca iyo ballaarka waad u jeedaan maamulka dowladda hoose waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin shaqada aad qabateen waa shaqo wanaagsan waa shaqo maamul dadka inuu horkaca maahan aan dad shacabuhu aysan fahmi karin maamulka degmada gaalkacyayaa muddooyinkanba wadi dadaalo ka eedan sidii oo dhankago wada lahaayana arrimo adeegyada bulshada iyo markaasi anbaahayin heligan